بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo lixaad ee suurat lbaqara waxaa alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minha aw midliha alam taclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir allah waxau yidhi tabaaraka wa tacaala maa nansakh waxaanu nasakhno oo min aayatin aayad ah aw nunsihaa aw nunsikahaa ama aanu ku ilowsiinno oo nunsidu waa ansa laba mafcuul bay qaadanaysaa oo midna waa kan baariskee muuqda midna waa mid loo soo qadarayo aw nunsikaha ama aanu ku ilowsiino na'ti waxaanu la imanaynaa oo aanu keenanaa baa alla uu yidhi bikhayrin mid ka khayr badan minhaa taa aanu nasakhnay aw midlihaa ama mid la mid ah alam taclam miyaanad ogeyn nebi allow ama kullu man yasluxu lahu lkhitaab nebiga sala allahu calayhi wasalam ama cid kasta oo khitaab u suubado ayay ku dhacaysaa alam taclam miyaanad ogeyn anna allaha in alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awoodo inuu yahay miyaanad ogeyn alam taclam miyaanad ogeyn anna allaha in alle lahu mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda inay alla u sugnaadeen iyo walardi arlada lahaanshaheedu wamaa lakum idinkana idiinmay sugnaanin min duuni illaah ilaahay sokadii idiinma sugnaanin min waliyin cid idiin gargaarta iyo walaa nasiirin cid idiin hiilisaa toona am turiiduuna bal aturiiduuna amtani waa tii munqaicada ahaydoo waxaa lagu awilaa yani waxa weeyaan bal iyo hamsat listifhaam macnuhu markaa waxa weeyi am turiiduuna bal kaba kaalay arrinkaa hore oo aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tas'aluu inaad weydiisaan rasuulakum rasuulkiis rasuulkiina inaad weydiisaan kamaa su'ila muusaa sidii muuse loo weydiiye min qablu hore ey su-aalan ka su-aali muusa min qabl ma sidii nebi muuseba hore su-aalo loo weydiiyey su-aalihii oo kale miyaad doonaysaan rasuulkiinana inaad weydiisaan alla waxau ihi waman yatabadal ruuxa ku bedesha alkufra gaalnimada biliimaani iimaanka ku bedesha ee iimaankii ka dhaqaaqa gaalnimadiina qaata waayo asal ahaan badu waxay gashaa had iyo jeer shayga matruugii laga tegey alla ilaahe faqad dalla kaasi waa lumay oo waa ka ambaday sawaa'a sabiili waddadii xaqa ahayd barhtankeedii waa ka baydhay oo macnaha waxaa loo jeedaa dee xaqii si toosa uguma toosno oo waa ka lumay ilaan shayga barhtankiisa qofku markuu ku sugan yahay loogama baqayo labada dacal dhinacuun inuu uga dhaco haadihi alaayaat ilaahay waxa uu kaga waramay mawaadiic muhiim ah waxa ugu horeeyo oo ugu muhiimsan mowduuca naskhiga waana min aayaati alaxkaam marka aayaddan waxaa laga fahmayaa ugu horeysa ihbaatu naskhi fi lkitaab yacni qur-aanka naskhigu inuu ku dhaco oo dee maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha ayay ka caddahayba waxaa kaloo aayaadkan mawaadiicda ay tilmaameen ee laga fahmaya ka mid ah ra'fat ullaahi bilmu'miniin fii naskhi bacdi alaayaat wa tabdiilihaa lahum bimaa huwa anfacu wa ashal turista alla u turhaya addoommadiisa ee uu naxariisanayo ee uu ugu naxariisanayo in aayaadkii axkaamta wax ka mida intuu ka nasakho oo uu ka zuuliyo uu ugu soo bedelo wax uga nafci badan ama uga fudayd iyo suhuulo badan oo uga fudud oo waxaa laga fahmayaa na'ti bikhayrin minha aw miliha yacni markaanu aayad nasakno mid ka khayr badan ama lamida ayaanu idiin keeni markaa wax ka fudud ama uga ajar iyo abaal badan ayaa loogu doorinaya oo loogu bedelayaa marka waa min araxma yacni nasfiga alla uu nasakhaya aayaadka qaarkood waxay tilmaamaysaa raxmadda iyo tudhista alla u tudhaya addoommadiisa waxaa kaloo ku jira wujuubu tasliimi lilaahi wa cadamu alictiraadi calaa axkaamih waajibnimada in alle loo hogaansamo oo xukumkiisa aan laga hor iman ilay nimankii yahuudeed baa yidhi maxamed siduu doonuu yeelayaa oo maalinna wuxuu odhanayaa sidan sameeya maalinna ka noqda naskigii bay u jeedaan markaa dee kuwaasi waa gaaladii laakiin mu'miniintu aayadda marka la soo dejiyana waxay leeyihin samicnaa wa aacnaa haddii la nasakho mid kale lagu bedelana waxay leeyihin samicnaa wa aacnaa kama hor imanayaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan damu tanauci fi diini wa as'ilat atacanut walixraaj yacnii talaxtaga iyo ghuluwiga diinta iyo su-aalaha lagu talax tago iyo su-aalaha canaadka iyo madaxadaygu ka muuqdo ee la weydiinaya rususha cayda la caayey ee arrintaa la dhaleeceeyey ee aanay qumanayn am turiiduuna an tas'aluu rasuulakum kamaa su'ila muusa min qabl maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha annasku khaasun bialawaamiri wannawaahi walaa yadkhulu fi lakhbaar naskhigu awaamirtiiyo nawaahidiiyo axkaamtuu galaa laakiin akhbaarta ma galo waana saddex qaybood naskhigu naskhu lafdi waalxukmi macan lafdiga iyo xukumka labadaba in la nasakho meesha laga saaro aayadda lafdigeeda iyo xukumkeedaba naskhu lafdi duuna alxukmi in lafdiga uun meesha laga saaro xukumkuna uu baaqi yahay naskhu lxukmi duuna lafdi in xukumkuun meesha laga saaro lafdigiisa uu baaqi yaho laysku addoonsaday in la akriyo oo uu qur-aanka ku sugan yahay saddexdaa ayuu qaybsamaa naskhu lafdi duuna alxukmi in aayadda lafdigeeda uun la nasakho oo xukumkeedu uu baaqi yahay waxa u daliila الشhayk والشhaykة إda زanyaa farjumuuهmaa albatة nakaala min الlah والlahu caزiiزu xakiim sida xadiidku ku ansaxay qur'aankii la soo dejiye waxaa ka mid ahaa ee la akhriyey الشhayku والشhaykة إida زanyaa farjumuuهmaa albatة nakaala min الlah والlahu caزiiزu xakiim yaعni odaygii iyo islaantii waa labadii ruux ee guurka xalaasha ah soo maray hadday zinaystaan oo gogoldhaaf sameeyaan dhagax ku dila cuquubo alle xaggii ka ahaato lagu ciqaabayo darteed wallahu casiizun xakiim haadihi alaaya qur-aankii la soo dejiye la akhriyey la weeleeyey bay ka mid ahayd laakiinse lafdigeedii waa la nasakhay xukumkeediina waa baaqi oo xukumka rajmigu dee waa baaqi ilaa yowmi alqiyaama waa lagu camal falaya sunnada nebigana waa ku sugan yahay xukumkaasi oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam yacni waxa weeyaan rajmiga waa sameeyey wakhtigiisii oo ficil ahaan buu u fuliyey waa garanaysaan axaadiiii almara alqamidiya iyo maacis ibnu malik iyo aayaddaasi markaa waxay miaal u tahay naskhu lafdi duuna alxukmi xukumkii waa baaqi lafdigiina waa la nasakhay oo dee ashaykhu washaykatu qur-aanka kuma akrinoo kuma hayno laynaguma addoonsan maanta ina tilaawadeeda iyo qiraa'adeedu waaba la naskhay lafdigii waa naskhu lafdi duuna alxukmi naskhu lxukmi duuna lafdi in xukumka uun la nasakho lafdiguna uu baaqi yahoo laynagu addoonsaday in la akhriyo isagoo xukumkiisii aan lagu dhaqmayn oo mansuukhu yahay xukumku waxaa u daliila wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja wasiyata liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj aayadda suurat lbaqara inoogu iman doonta aayadda laba boqol iyo afartanaad iyo aayadda labaadee iyaduna suurat lbaqaruun inoogu iman doontee laba boqol soddon iyo afar wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra aayadda hore waxaa ku jira xukum ah haweenkii laga dhintay sanad inay ciddo tirsanayaan mataacan ila alxawl aayaddaas waxaa lagu nasakhay ciddat lmutawafaa zawjuha haweenaydii ninkeeda laga oofsade uu ka dhintay ee ciddadeeda xukumkii hore soo degay uu ahaa sanad inay ciddo tirsato waxaa lagu nasakhay aayadda ka dambaysa aayaddan kale oo ah waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashra xukumkii muxuu noqday inay sugayaan unoo ciddo tirsanayaan afar bilood iyo toban habeen ma arkasa aayaddan mansuukha ah iyo aayaddan naasikha ah labadiiba lafdigoodii waa wuxuu ku sugan yahay aayad qur-aanka oo waa fi suurati albaqara waaba laba aayadood oo isku dhow haddaba aayadda hore mansuukha ah ee mataacan ila alxawli hayra ikhraaj dee lafdigeeda miyaynaan akhriyin oon laynagu addoonsano qur-aankii aanay ka mid ahayn marka aayaddaasi waa maxay waa mansuukhu lxukmi duuna lafdi xukumkeedii waa la nasakhay lafdigeediisa waa baaqi oo waa laynagu addoonsaday qiraa'adeeda iyo tilaawadeeda oo dee way taagantao waa qaa'im marka waa naskhu alxukmi duuna lafdi qeybta saddexaad waxa weeyi annasku allafdi waalxukmi in qur-aankii la soo dejiyey lafdigiisa iyo xukumkiisa labadaba la nasakho culimada qaarkood waxay dhn waxaa lagu ishaarayaa aw nunsiha aw nunsikahaa ama aanu ku ilowsiino oo dee lafdigiiyo xukunkiiba meesha waa ka baxaya waxaase miaal u ah xadiidkii caaishae saxiixa ahaa kaana fima unzil cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna fanusikna bihamsin macluumaat yuxarimna waxa qur-aankii la soo dejiye ka mid ahaa cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna toban naas nuug yacnii ilmuhu toban jeer inuu naaskii nuugo naasnuugiddaa tobanka jeera oo la yaqaano oo wax taxriiminayso maxrimiyadii ay ku sugnaanayso marka markii hore ilmuhu marka uu naaska nuugo naasnuujintu waxay maxramnimadu ugu sugnaanaysay iyo taxriimku toban jeer marka uu nuugo naaskii tobanka jeerna waxaa looga jeedaa mar walba intuu naaska qabsado ilmaha yari oo uu ka dhargo iskii isagu inuu uga go iskaga daayo ma intuu yani waxa weyaan afka geliyo naaska inuu kala baxo haddana geliyo radcadiiba waxa weeye hal mar intuu naaskii afka gashado markuu ka dhargo isagu iski iyo ikhtiyaarkiisa inuu u daayo waa radca marka toban jeer markuu sidaa naaskii u nuugo mar walba ee markuu ka dhargo uu iska daayo qur-aankii hore la soo dejiyey wuxuu ahaa tobankaas ayaa maxramiyadu ku sugnaanaysa oo dee ilmaha naaskaa jaqaa dee maxramnimadii hooyadii naaska jaksiisay ina u noqonayso ummuhu min aradaaca aabbihii waxa weeyaan dee caanahan lahaa ama waxa weeyaan zawjadan qabay inuu aabbo uga noqonayo min aradaaca caruurtii kale inay walaalo ka noqonayaan xagga naasnuujinta ilan yaxrumu min aradaaci maa yaxrumu min annasab taasay ahayd tobankaa jeer dabeed waxaa lagu nasakhay bikhamsin macluumaat shan naasnuugid shan jeer ayaa lagu nasakhay tobankii maxaa lagu nasakhay shan oo imika waxa baaqiya ila alaan ilmuhu shan jeer oo markiiba isagu iskii uuga dhargo haddii naaskii uu nuugo maxramiyadii waa u sugnaanaysaa oo waxa weeyaan walaalnimadii iyo waalidnimadii iyo waa ku sugnaanaysaa calaa kullin cashru radacaatin macluumaat waa qur-aankii la soo dejiyey ee lafdigiisana la nasakhay oo dee ma akhrino oo baaqi ma aha xukumkiisana la nasakhay oo dee laguma camal falo oo khamsu radacaat baa lagu nasakhay markaa kaasina waa naskhu lafdi waalxukmi macan lafdigii iyo xukumkiiba waa la nasakhay marka naskhigu saddexdaa weeyi aslu naskhina luqada waxaa la yidhaahdaa waa annaqlu waalisaala shayga in la raro ama la zuuliyo ayaa naskhi la yidhaha sharcanna waxaa la yidhaahdaa waa rafcu xukmin sharciyin bikhitaabin sharciyin mutaakhirin canhu xukum sharci in la kor yeeloo la rafciyo laguna kor yeelo khitaab kaloo sharciga oo isaga ka dambeeye oo ka daba yimid in lagu kor yeelo ayaa naskhi la yidhaahdaa na'ti bikhayrin minha aw miliha khayriyada waxaa loo jeedaa waxyigu waa wada khayr oo kan la nasakhay iyo kan lagu nasakhayo kulluhaa waa khayr laakiin marka mukalafka loo eego dadka xilka la saaree awaamirta iyo nawaahidu ay ku socoto ayaa waxaa loo jeedaa yacni waxaa lagu bedelayaa wax kii hore ka fudud ama ka ajar badan ka fududaanshaha waxaba miaalo ah ciddada oo dee hooyadii waxa weeyaan marka laga dhinto sanadka tirsanaysay waxaa la waa la nasakhay oo waxaa lagu soo gaabiyey afar bilood iyo toban habeen waa takfiif marka waa bikhayrin minha waa xagga fudaydka aw milihaana waxa miaalo ah taxwiilu lqibla oo dee tanna waajiha tanna waajiho oo ma kala fududa laakiin markii horena baytulmaqdis baa loo jeedsanayey markii dambena dee kacbada ayaa loo soo jeedsadoo lagu nasakhay marka calaa kullin aw milihaa bikhayri minha aw milihaa waxaa loo jeedaa khayriyada xagga fudaydka ama abaalbadnaanta iyo ajarka alam taclam ana allaha lahu mulku اsamaawaati waalardi wamaa lakum min duuni illahi min waliyi walaa nasiir yacni waxaa la ogeysiinayaa cumuumu mulki illaahi caza wajal ilaahay wax walba isagu inuu mulkiyu iska leeyahay oo hadduu wax walba isagu mulkiyo dee talad iyo tasarufkana isagaa leh alaa lahu alkhalqu waalamru waana ayaan daro inaad tidhaahdo ilaahay wax abuuray arrinka uma ogoli hadday xukumka noqoto iyo hadday tasarufka noqotoba ilaahay amarkana isagaa leh iyo maamulka iyo tasarufka iyo xukumka abuurkana isagaa leh hana kala saarin labadaas oo abuurka iyo amarka ha kala saarin waayo dadka way u fududaa inay yidhaahdaan allah wax abuuray dee gaaladii mushrikiintii carbeed oo horeba may may diidanaynoo walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquulunna allah haddii la yidhaha cirka iyo dhulka yaa abuuray allah bay odhanayeen laakiin baytulqasiidka halka lagu kala baxay waxa weeye ilaahay khaaliqaaga ha ahaadee maku amraa oo makuu taliyaa oo maka amar qaadataa oo sharcigiisa ma ku dhaqantaha oo ma ku toosan tahay hada huwa almuhim laakiin way abuuro sidaan doonaan yeelaya addoonnimo ma aha iyo iimaan dhab oo kaamil ah am turiiduuna an tas'aluu rasuulakum kamaa su'ila muusa min qablu waman yatabadal ilkufra biliimaani faqad dalla sawaa'a sabiil halkan nimankii waxa weeyaan mushrikiintii carbeed ayaa su-aal loo soo jeediyey oo la leeyahay ma waxaad doonaysaa nebi moxamed inaad u weydiisaan su-aalaha sidii ay nimankii yahuudeed iyo ahlu kitaabku muuse u su-aaleen su-aalihii khaldanaa ee tacanudka iyo madaxadayga iyo canaadku uu ku jiray maxaa su-aalahooda ka mid ahaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha markay kuwii asnaamta dul yuurure ay soo mareen waxay yidhahdeen annakana ilaaha noo sameey sida kuwaniba asnaam ay u leeyihiin waasiladoodii nimankii reer banu israa'iil muuse ay ku yidhaahdeen waxaa ka mid ah asiladii reer banu israa'iil muuse ay ku yidhaahdeen ee weydiiyeen arina allaha jahratan ilaahay si caddaan oo badheedh oo toosa noo tus iimaankoodii itusoo itaabsi ayay ka dhigeen ilan mu'minka uunbaa aliimaanu bilghayb ka waxa maqan rumaynaya ee ka qarsoon ilaahay waxa uu tilmaamay su-aalaha noocaasa ee canaadka iyo madaxadaygu uu ku jiro in gaalnimo ay geyeysiinayaan ruuxa waayo kamaa su-ila muusa min qablu waxaa laga daba keenay waman yatabadal ilkufra biliimaani faqad dalla sawaa'a sabiil marka su-aalaha noocaasi kufri ayay ku geyeysiin karaan maanta dadka qaarkood siday su-aale isku weydiinayeen ayay ilxaad iyo gaalnimo ku dhaceen marka su-aalaha tacanudka ah ee meel walba aad wax ka soo saarayso waxa weeyaan waa laynoo diiday oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi maa amartukum bihi فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم وحان إذن فروه وحاد كرتان كلك عليا وحان إذن ديدنا كديرادو هو دواننا ويا كتغستو دا استدعبا وما باهنو شيغا هدي لغدا هو دوانين تي إن أنا دوبا دوان با كوغو فلان laakiin haddii lagu idhaa samee karti bay u baahanta markaa samayntii maxaa u ihi faatuu minhu ma staactum ila ilaahay waa raxiim laa yukalif llahu nafsan ilaa wascaha rasuulku waxa u ihi marka fainamaa ahlaka aladiina min qablikum kuwii idinka horreeyey waxaa halaagoo baabi'iyey karatu masaa'ilihim wakhtilaafuhum calaa ambiyaaihim su-aal badnaantoodii iyo khilaafkay ambiyadooda khilaafayeen waa halkay culimmadu ka soo qaataan mawruuhaadka jaahiliyadii hore laga dhaxlay waxaa ka mid ah inay dadku culimadooda khilaafaan ilaa culimmadu waa kuwii ambiyada dhaxlay ina alculamaa warasatu lambiyaa marka maanta wakhtigaynu joognana da'yarta iyo dhallinyartu markay culimada taladooda ka baydheen waynu ognahay dee halaagga iyo fasaadka iyo foolxumada ka dhalatay waxa adduunka qarax iyo dil gardarra ah iyo waxa weeyaan dhibaato ka dhacaya maxay ku dhaceen culimada waaweyn wadadoodii markii laga leexday markaa sidii ambiyada khilaafkooda loogu halaagsamay ayaa maantana loogu halaagsamay culimada khilaafkeedii markii dariiqa ay u tilmaamayeen dadka laga baydhay ee loo joojin waaye la yidhi wadaadkani muxuu ogyahay qiirada iyo xamaasadda keena sadeed alla waxaa uhi subxaanahu wa tacaala maa nansakh waxaanu nasakhanno oo min aayatin aayad ah aw nunsihaa aw nunsikahaa ama aanu ku ilowsiinno nebi allow na'ti waxaanu la imanoonu keeni bikhayrin mid ka khayr badan minhaa taa aanu nasakhnay aw milihaa amase laba mid ah alla waxau ihi alam taclam miyaanad ogeyn ana allaha in alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun uu karo uu awood badan yahay alam taclam miyaanad ogeyn ana allaha in alle lahu uu leeyahay mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi arlada lahaanshaheedaba wamaa lakum idinma sugnaanin idinka min duuni illaah alla sokadii min waliyin mid idiin gargaara iyo walaa nasiirin ku idiin hiiliyaa toona am turiiduuna bal kaba kaale arrinkaa hore oo aturiiduuna ma waxaad doonaysaan waa mushrikiintii carbeed an tas'aluu inaad weydiisaan rasuulakum rasuulkiina rasuulka marna dadkii loo diraa loo tiiriyaa rasuulakum waa bictibaari lirsaali ilayhi dirista loo diraa loogu tiiriyey marna waxaa loo tiiriyaa bictibaari lmursil allihii soo diray oo dee rasuuluna iyo rasuulullah waa allihii soo diraa loo tiirinaya marka marna dadkii loo diray ayaa loo idaafaynayaa marna rabbigii soo diray oo waa litakriimi watashriif am turiiduuna bale a turiiduuna ma waxaad doonaysaan an tas'aluu inaad weydiisaan rasuulakum rasuulkiina muxameda kamaa su'ila sidii loo weydiiye muuse nebi muuse min qablu hore ay su'aalan ka su'aali muusa su'aaltii muuse la mid ah kamaa su'ila sidii loo weydiiye muusa nebi muuse min qablu hore ee nimanka yahuudeed ay u su'aaleen alla waxau ihi waman yatabadal ruuxa ku bedesha alkufra gaalnimo ku bedesha biliimaani iimaan ku bedesha faqad dalla alla ilahe waa lumay kaasi sawaa'a sabiili waddada barhtankeedii waa ka lumay alla waxau ihi wadda kaiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq facfuu wasfaxuu xataa yaatiya allahu biamrih ina allaha calaa kulli shayin qadiir allah waxau ihi subxaanah wadda waxay jeclaadeen kaiirun in fara badan oo min ahli lkitaabi kuwii kitaabka la siiye ka midihi low yarudduunakum inay idin celiyaan min bacdi iimaanikum iimaankiina dabadii inay dib idin celiyaan bay doonayaan kufaaran xaal ay yihiin gaalo ama yarudduunakum bimacna tashiir ka macnee oo waxaad tidhaahdaa waxay in badanoo ahlulkitaabka ka midii jeclaadeen low yarudduunakum inay idinka yeelaan yusayiruunakum min bacdi iimaanikum iimaankiina dabadii inay idinka yeelaan kufaaran kuwa gaalo ah marka mafcuulka hore waa kaafkaa damiirka ah mafcuulka labaadna waa kufaaranta macnaa sayira marka laga dhigo maxay sidaa u jeclaanayaan xasadan liajli xasadin waa mafcuul liajli xasad ay idin xasdayaan darteed bay sidaa u doonayaan xasadkaasoo min cindi anfusihim nafahooda agtooda ka ahaaday min bacdi maa tabayana intuu u caddaaday dabadeed baanay sidaa idinla doonayaan lahum iyaga alxaqu xaqu u caddaaday xaqii intuu u caddaaday dabadeed ayay haddana diin la-aantaa idinla doonayaan iyagoo garanaya diintiinu inay xaq tahay tooduna ay baatil tahay allah waxau ihi facfuu iska cafiya haddaba oo wasfaxuu ka jeedsada xataa yaatiya allah ilaa ilaahay uu la imanaayo biamrihi amarkiisa ilaa ilaahay amarkiisa ka keenayo iska cafiya oo isaga jeedsada in allaha alle calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii kara weeyi wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga oogid waynu sheegnay oo waa in xuquuqdeeda iyo waajibaadkeeda loo dhammaystiro salluu way ka xeel dheertay tukada tukasho uun maahee waa in xaqeeda loo wafeeyo loo dhammaystiro oo wa aatuu bixiya azakaata zakadana bixiya oo waxaad siisaan ciddii dee xaqa u lahayd siiya wamaa tuqadimuu waxaad u hormarsataan lianfusikum nafihiinna oo min khayrin khayr ah tajiduuhu waxaad ka helaysaan kaa khayrka ah yacni ajarkiisa waxaa ka helaysaan cinda allah alla agtiisa ayaa ka helaysaan in waayo ina allaha alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii u arag badan weeyaane arkaye og aayaadkanna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa mawaadiicda uu kaga warramay rabbi ka mid ah xasadu ahli اlkitaabi lilmu'miniin wa kayfiyatu muqaabalati اlmu'miniina lidalik xasadka ay nimankii yahuudeed ee ahlulkitaabku iyo nasaariba ay xasdayaan mu'miniinta xasadka ahlulkitaab mu'miniinta ay ka xasdayaan diinta iyo iimaanka ee iimaanka ay uga ba'ayaan iyo mu'miniintu arrinkaa waxay kaga hortegayaan ay ku qaabilayaan oo ah dulqaad iyo saamaxaad inay iska sabraan oo waxaa la yidhi facfu wasfaxuu markii la yidhi wadda kaiiru min ahlilkitaabi low yaruduunakum arrinka labaad ee aayaadkan ka muuqdaa waxa weeye taqwiyatu الshucuuri bimuraaqabati اllaahi caza wajal xataa yuxsina alcabdu niyatahu wa camalah xoojinta la xoojinayo inuu addoonku dareemo alla inuu daalacanayo arkayo ogyahu ka sarreeyo si uu markaa addoonku u wanaajiyo dee niyadiisa iyo camalkiisa oo halkee laga qaadanaya wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayri tajiduuhu cinda allaahi ina allaha bima tacmaluuna basiir waa muraaqabat ullah ilaahay inuu ku arkaayo saynu hore usoo tilmaanayna asmaadan samiic iyo basiir iyo caliim waxay xambaarsan yihiin wacdi iyo waciid labadaba wacdi bay xambaarsan yihiin iyo ballanqaadoo dee qofka toosnaadee hagaaga ajar iyo abaal wanaagsan baa ilaahay siinaya ilin wuu ogyaho u arkayaaye qofka waxa weeyaan leexda ee baydhana dee waa lagu ciqaabayaa oo ilan ilaahayba ogoo arkaya eh waa lagu ciqaabayaa wadda kaiiru min ahli اlkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum اlxaq facfuu wasfaxuu aayadda waxaa laga qaadanayaa waxa weeyaan cafwiga iyo safxiga oo ah yacni wakhtigii saxaabada iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam markii mu'miniintu yacni waxa weeyaan dee dad qila oo yar ay ahaayeen awood ahaan iyo tira ahaan iyo taya ahaanba yahuudduna ay dhibayeen iyo gaaladu ayaa waxaa la amray bilcafwi wasafxi dee inay iska saamaxaan oo iska dulqaataan oo aanay dan iyo muraad ka gelin oo dee waa marxalatu dacf oo ilaa inta jihaadka loo idmayo ee awood iyo itaal ay u helayaan iska sabraa la yidhi culimmada qaar waxay yidhaahdaan waxa weeyaan aayaadkan cafwiga iyo safxiga iyo dulqaadka iyo sabirka waxaa lagu nasakhay aayatu aayaatu sayf aayaadkii qitaalka iyo seefta iyo jihaadka lagu amray waqaatilu ladiina yuqaatiluunakum iyo aayaadka la midka ah ee jihaadka lagu amray laakiin sida saxda ah ee a'immada muxaqiqiintu ay tilmaameen sheekhulislaam iyo kayrkiiba waxa weeye inaanay aayaadkan cafiska iyo saamaxaadu inaanay mansuukh ahayn ee ay yihiin muxkam lagu camal falayo laakiin waxay culimmadu yidhaahdeen waxa weeyaan aayaadka seefta iyo jihaadkana waxaa lagu camal falayaa fii marxalati alquwa marka ay muslimiintu xoog iyo awood leeyihiin dee waa jihaadka iyo qitaalka birtaa la yska aslayaa fii marxalati dacfi marka ay muslimiintu taag daran yihiin oonay awood lahaynna waxaa lagu camal falayaa dee aayaat alcafwi wasafxi facfu wasfaxu marka mansuukh maahae mid walba meesheedaa loogu camal falayaa oo xaaladda ay muslimiintu quwo iyo awood leeyihiin dee way jihaadayaan xaaladda ay muslimiintu dacafo yihiinna dee way sabrayaan ilaa intay ka awoodeysanayaan macnuhu sidaas weeyi wasfaxuuna waxay ka timid waa min asafxi ama safxat lcunuqoo dee qofku markuu qoortiisa saa u daymoodo waa safxat lcunuq waa qoorta dacalkeeda ama darafkeeda marka waa iskaga jeedsadoo dulqaatoo sabra ilan qof aad ka jeedsatay waa qof aad ka dulqaadatay alla waxa ui wadda kaiiru min ahli اkitaab aayadda waxa ka cad sida ay gaaladu diinta inoogula dagaalamayaane marnaba aanay raalli uga ahayn diinteeda ee ay u jecel yihiin dadku inay dee diinta ka baxaan xataa gaalku hadduu dhulka isku kaa dhigo hadduu isku kaa miskiiniyo hadduu wax ku siiyo hadduu ku soo dhoweeyo hadduu waxa weeya jinsiyadiisa ku siiyo intaba ujeeddo iyo hadaf baa ka dambeeyo ah low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara alla waxau idhi wadda waxay jeclaadeen kaiirun in fara badanoo min ahli lkitaabi kuwii kitaabka la siiye ka mid ihi low yarudduunakum inay idinka yeelaan min bacdi iimaanikum iimaankiina dabadii kufaaran kuwa gaalaa inay idinka yeelaan waayo xasadan liajli xasadin xasad ay idin xastayaan darteed bay sidaa u doonayaan xasadkaasoo min cindi anfusihim nafahooda agtiisa ka ahaaday nafahooda agtooda ka ahaaday oo xasad ay idin xastayaan darteed ayay sidaa u doonayaan min bacdi maa tabayana lahum alxaqu xaqu intuu u caddaaday dabadeed ayay haddana sidaa idinla doonayaan ee facfu iska cafiyo saamaxa oo wasfaxuu ka jeedsada xataa yaatiya allah ilaa ilaahay uu la imanaayo biamrihi amarkiisa oo jihaadka iyo qitaalka uu idiin idmayuu idiin ogolaanayo iska sabra ina allaha alla calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii awooda weeyi waaqiimuu ooga asalaata salaada ooga oo waaatu zakaata zakadana bixiya oo cidda xaqa ula siiya wamaa tuqadimuu waxaad u hormarisaan lianfusikum nafihiina oo min khayrin khayra tajiduuhu kaa aad hormariseen ajarkiisa iyo abaalkiisa waxaa ka helaysaan cinda allah ilaahay agtiisa ayaa ka helaysaan waayo ina allaha alleh bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii u arag badan ee arkaayo weeyi waqaaluu lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaaraa tilka amaaniyuhum qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin allah waxau ihi waqaaluu waxay yidhaahdeen nimankii yahuudeed iyo nasaaraba waxay yidhaahdeen waa ahlulkitaabkiie lan yadkhula geli maayo aljannata jannada geli maayo ilaa man kaana ruux ahaaday mooyaane huudan yahuud qof ahaaday mooyaane aw nasaaraa ama kiristan maaha inay wax isu ogol yihiin ooy leeyihiin yahuudi ama nasraani ee sida xagga dambe ka caddaan doonta waxay u jeedaan yahuudina waxay tidhi yahuudi mooye cid kale fooda gelin mayso kiristanna waxay yidhahdeen kiristan mooye cid kale jannada geli mayso allah waxau ihi tilka taasi amaaniyuhum yidhi diilooyinkoodii weeye waa laablakaciyo waxay iska dooneen xaqiiqo maaha wax ku salaysan qul bal waxaad ku tidhaha nebi allow haatuu keena burhaanakum xujadiinna hadday idinka dhab tahay daliilkiinna keena in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya balaa haa jannada cid kale way gelaysaa balaa waa tii hore inoo soo marto waxa la idhaha waa iijaabun bacda nafyi nafyi markuu soo hormaro ayaa loogu jawaabaa waa ihbaat bay faa'iideynaysaa oo macnuhu waxau noqonaya ila waa jawaabu nafyi oo waxa soo hormartay lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaaraa yahuud iyo kiristan mooye cid kale fooda gelin maysay yidhaahdeene waxaa loogu jawaabay balaa haa jannada cid kale way gelaysaa weeyaan macnuhu oo nafyigooda ayaa lagu burinayaa oo la leeyahay arrinku sidaa maahee jannada cid kale waa gelaysaa balaada markaa waxaa la yidhaha waa jawaab bay u dhacdaa nafyigaa hore marka alla waxau ihi balaa haayoo jannada cid kale waa gelaysaa man aslama ruuxa u badhax tiree waxa weeyaan u khaalis yeela wajhahu wejigiisa macnaha niyadiisa iyo qasadkiisa ruuxa u badhax tira lilaahi alla u badhax tira walxaal huwa isagu muxsinun u samafalayo oo wanaagu samaynayo falahwkaasi waxa uu leeyahay ajruh abaalkiisa ayaa uu leeyahay cinda rabbi rabbigii agtiisa ayaa uu ku leeyahay walaa khawfun cabsiina may ahaanin calayhim korkooda walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya waxa ka horeeye mustaqbalka arrimaha aakhiro ka baqan maayaan wixii tegay ee maadina ka murugoon maayaan labadaba waa laga nabadgeliyo oo ammaan baa laga siiyey aslama hadday toos u tallowdo binafsihaa oo ficilka si toosa ay u nasbiso biduuni waasida iyadoon xaraf usii marin waxaa lagu fasiraa bimacna alikhlaas oo imika aslama wajhahu bay toos ugu gudubtay marka waa akhlasa wajhahu haddiise ilaah ay ku gudubto aslama ila allah waxaa lagu fasiraa bimacna alinqiyaadi waalidcaan hogaansan marka maanta ilaah kumay gudbine toos bay u gudubtay ikhlaasku macnee ixsaankana waxaa loo jeedaa ixsaanulcamal oo waa mutaabacadii waana labadii shardi ee camalka saalixa loo shardinayey si uu camalku u noqdo saalix alla uu aqbalo waa alikhlaas oo camalka alle dartii inaad u samaysay waxaa laga fahmayaa balaa man aslama wajhahu lilaah iyo almutaabaca oo waxaad qabanayso inaad rasuulka kaga dayanaso sala allahu calayhi wasalam oo aanu bidco ahayn waxaa laga qaadanayaa wahuwa muxsinun oo ixsaanka waxaa ka mid a an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak taasina waxay ku imanaysaa alikhlaasu walmutaabaca inaad allana u barax tirto camalkaaguna sunnada u waafaqo oo bidco iyo baatil aanu sal ku lahayn falahu ajruhu cinda rabbih had iyo jeer waxay nagu soo noqnoqotay cindiyada cindahu tajiduuhu cinda allah falahu ajruhu cinda rabbih waa tadullu cala asharaf walcadama weynida iyo sharafta oo ilaahay agtiisa inaad wax ka hesho dee wax fudud ma aha tusaale ahaan haddii lagu idhaahdo nin madaxa ama boqor agtiisa waxaa lagaa siiyey way kaala qiimo badan tahay waxa meelo kale aad ka hesho soo maaha dee allaha khaaliqa caza wajal maaliku samaawaati waalardi wamaa fiihin wa jamiici alkowni waalkhalqi kulli allaha wax walba isagu mulkiya allaha agtiisa marka lagu dejiye daar lagaa siiyo dee maxaa ka wanaagsan ducadii imraatu fircawn maxay ahayd rabbi bni lii cindaka beytan fi ljanna waxay culimmadu yidhaahdeen ikhtaarat iljaara qabla addaar intaanay gurigii iyo degaankii doonin aanay su-aalin ilaahay maxay weydiiso ay dooratay aljiwaar cindaka waa agtaada waa cidday la jaari lahayd oo alla ah subxaanahu wa tacaala markaa cindiyadani waa sharaf ilaahay agtiisa waa fadli iyo sharaf gaar ah walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna in badan waa tii inagu soo noqnoqotay oo mantaasi xagga macnaha marka la eegana damiir mufradaa loo celinayaa huwa iyo wajhahu iyo wahuwa xagga macnaha jamaca marka la eegana jamac baa loo celinaya walaa khawfun calayhim walaa hum wqaalat اlyahuudu laysat الnasaara calىa shay waqaalat الnasaara laysat اlyahuudu calىa shay halkanay ka caddahay inaanay waxba isu ogolayn allah waxa uhi waqaalad waxay tidhi alyahuudu nimankii yahuudeed laysa laysat الnasaara laysad may ahaanin annasaara nimanka kiristanku may ahaanin calىa shayin shay dushii yacni nimanka kiristankiihi wax ay ku dul sugan yihiin oo saxi ma jiro wax way ku dul sugan yihiin laakiin wax la tirsadoo hagaagsan oo saxa maaha weeyaan macnuhu wa qaalat inasaara kiristankiina waxay yidhaahdeen laysat ilyahuudu yahuudi may ahaanin calaa shayin shay dushii shay maxaya ay calaa shayin saxiix wax saxa kuma sugna wax baatila sade waa ku sugan yihiin walxaal bay sidaa yidhaahdeen hum iyagu yatluuna ay akhriyayaan alkitaaba kitaabkii towraad iyo injiilba oo ashu waa jinsiya oo waxay ku dhacaysaa jinsulkitaab oo towraad iyo injiilba waa soo gudagelayaan alla waxau ihi kadaalik sidaa kuwaasi ay yidhaahdeen ayaa qaala ay yidhaahdeen aladiina kuwii laa yaclamuuna aan waxba garanayn wax magaratadii mushrikiintii carbeedna siday kuwaa hore yidhaahdeen oo kale ayay yidhaahdeen midla qowlihim hadalkoodii oo kale ayaa ay yidhaahdeen oo qoloba qolay lahayd waxba kuma sugna oo waa baail iyagiibaa diinta iska saaray iyagoon marka horeba haysan alla waxau ihi fallaahu alle yaxkumu isagaa kala xukumaaya beynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fii maa kiibuu ku kala xukumayaa kaanuu ay ahaayeen fiihi maaga yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa aayaddan dambana waxa ka cad inaan yahuud iyo nasaare waxba isu ogolayn laakiin cadaalad darrada waxaa ka mid ah dadku inay waxbaba isu sugi waayaan markaa cadaalad darro iyo dulmi yaa hogaan iyo hormood ku ah dee yahuudiya nasaara iyagiibaa waxba isku ogolaan waayey oo qolo walba ay tihi qolada kale laysa calaa shay laysat calaa shay laakiin islaamka iyo iimaanku muxuu ina amrayaa alcadl wa cadamu اdulm ruuxu xataa hadduu khaldan yahay wuxuu ku saxan yahay inaad u ogolaato oonad odhan laysa calaa shay wuxuu ku qaldan yahay waa inaad wuxuu ku qaldanyahayna waa inaad caddayso waxa uu xaq ku yahay ee uu ku saxan yahayna waa inaad u dayso oo yahuuddii ahlu kitaabkii ayaa marka la tilmaamayo wa minhum wa minhum maxaa loo leeyahy wa minhum dee waa la kala saaraya qaarna waa caynkaa qaarna waa caynkaa wahaakada almu'minuun dadka mu'miniintiina dee isku darajo maaha diintoodu waa kala duwan yihiin marka cadliga waxaa ka mid ah ruux walba halkiisa dhig aa'ifo wal ama cid walba halkeeda dhig ha ku xadgudbino walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum waa min alcadli taa macnaheedu ma aha in xumaantiisa laga aamusayo waa in la caddeeyo laakiin xaqa uu ku sugan yahay dee ha tuurin oo ha deedifayn ee u ogolow aayaadkan mawaadicda ugu muhiimsan ee aynu kala baxayno waxaa ka mid ah alraddu calaa masaacimi wa amaani alyahuudi waannasaara waxaa la radiyoo lagu celiyey waxyaabaha ay ku andacoodeen ee ay didiilanayaan yahuud iyo nasaare ilan waa kuwa yidhi lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara tilka amaaniyuhum baa la yidhi waa lagu celiyo waa loo diiday waa iska yididiilo wax se xaqiiqaa ma aha waxaa kaloo aayaadkan laga qaadanayaa ibطaalu taأhiiri الnaصbi fi الsacaadaةi والshaqaawa wa ana اlasla اlmunji huwa اliimaan wاlcamal الصaalix yacni waxa la buriyoo la baabi'iyey qofku cidda uu u nisbo sheeganayaa inaanay raad iyo saamayn ku lahayn guusha iyo guuldarrada laakiin asalka wax badbaadinayaa uu yahay iimaanka iyo camalka saalixa ah ciddaa doonto ahow oo maxaa kuwan lugooye dhal nebi baanu naho awlaadu waxa weeyaan yacquub baanu naho wahaakada yani waxa weeyaan ambiyaanu ka soo jeednaa nebi kasta haddaad ka soo jeedo ood camal fali weydo dee nasabku waxba kuu tari maayo abulahab nebiga adeerkii ayaa la yidhi tabbad yada abi lahabin wa tabba marka dee waxa weeyaan adeerkii ayaa nasabkii waxba u tari waayey oo la yidhi labadiisii gacmood waa hogeena waa halaagsamay tabbad yada abi lahabin wa tabba waa hogeen oo waa halaagsamay marka waxay taasi tilmaamaysaa nasabku waxba ma taro haddii camal iyo cibaado la waayo man baطأa bihi camalu lam yusric bihi nasabu ninka camalkiisa uu qayrkii ka reebo nasabka iyo cidda uu yahay meel gaadhsiin mayso marka dhal awliyaanu nahay iyo ashraaf iyo awlaad iyo waxaan ujeedaa awliyo iyo culimo iyo dad wanaagsan ayaan ka soo jeednaa haddaad tidhaahdo laakiin adu aanad camal lahayn dee waxaa lagu weydiinayaa ciddaa doonto ka soo jeedo adu maxaad samaysay aday ku fadhidaa kuntu iyo waxaan ka kaalay adu maxaad samaysay waxaad aduu samaysa unbaad ku abaal mudanaysa marka guusha iyo guuldarrada waxay ku kala salaysan yihiinuun ruuxu isagu waxa uu yahay aliimaanu waalcamalu saalix waxaa kaloo aayaadkan ku jira bayaanu qubxi kufri ahli lkitaabi liannahu kaana calaa cilmin foolxumada gaalnimadii ahlulkitaabka waayo waxay ahayd gaalnimo ay galeen iyagoo og oo cilmi iyo badheedh ayuu sameeyeen marka dee wahum yatluuna alkitaab ayay ka muuqataa iyagoo kitaabkii akhriyaya ayay waxaa samaynaya marka waa gaalnimo liidata oo aad iyo aad u sarraysa oo aad u culus oo ruuxa jahli ku luma waxa ka culays iyo cadaab badan ka si badheer oo cilmi u luma isagoo garanaya haddana ogaan uga baydha alla waxa uhi waqaaluu waxay yidhaahdeen lan yadkhula geli maayo aljannata jannada ilaa man kaana mid ahaaday mooyaane huudan yahuud aw nasaara ama kiristan tilka taasi amaaniyuhum waa yididiilooyinkoodii waxba kama jiraan qul waxaad ku tidhaa nebi allow haatuu balkeena burhaanakum xujadiinna iyo daliilka idin caddaynaya in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya balaa haayoo jannada cid kale waa gelaysa man aslama dadka sifaadkan laabadegelaya weeye macnuhu man axadka aslama u barax tiro u khaalis yeelo wajhahu wejigiisa wejiga waxaa loo cabiraa had iyo jeer waa ashrafu alacdaa waa xubnaha xubinta ugu sharafta badan ee ilaahay dhulka loo dhigo ee wax lagu qaabilo laakiin waxa weeyaan dee camalkiisa iyo jawaarixdiisoo dhan allo u barax tiraya weji un maaha waxaana looga jeedaa dee qasadkii iyo niyadii iyo acmaashii iyo caqiidadii iyo wuxuu samaynayoo dhan man axadka aslama ee akhlasa u barax tira wajhahu wejigiisa qasadkiisa iyo camalkiisaba lilaahi alla u barax tira waalxaal huwa isagu muxsinun u samafalayuu wanaag samaynayo oo rasuulka uu kaga dayanayo waxa uu samaynayo sala allahu calayhi wasalam ruuxa caynkaasa falahu waxa uu leeya ajruhu abaalkiisa cinda rabbi rabbigii agtiisuu ku leeyay waa meel sare oo sharaf badan oo aan sahlanayn walaa khawfun cabsiina calayhim korkooda may ahaanin walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi laysat innasaaraa kiristankii may ahaanin calaa shayin shay dushii wax saxa kuma sugna wa qaalat innasaaraa kiristankiina waxay yidhaahdeen laysat ilyahuudu yahuudi may ahaanin calaa shayin shay dushii macnaha wax saxa kuma sugna walxaal bay sidaa yidhaahdeen hum iyagu yatluuna ay akhriyayaan alkitaaba kitaabkii ay akhriyayaan waa jinsulkitaabo towraad iyo injiilba waa soo gelayaan yahuud iyo nasaare bay lin weeyaane alla waxau ihi kadaalika sidaas kuwaasi ay yidhaahdeen ayaa sidaasoo kale ayay qaala yidhaahdeen aladiina kuwii laa yaclamuuna aan waxba garanayn oo mushrikiintii carbeedihi mila qowlihim hadalkoodii oo kale ayay yidhaahdeen ay qaaluu qowlan mila qowlihim hadal hadalkoodii lamida ayaa ay yidhaahdeen faallaahu alla yaxkumu isagaa kala xukumaya baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fii maa kiibuu ku kala xukumaya kaanuu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa alle ayaa kala saari oo maxkamadiisa ay ku kala bixi الله وحوري ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله وحوري ومن أظلم أوياك ظلم بدن واستفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا أحد أظلم شخص أما الروح كظلم بدن مجري ويان على الأرض ومن أظلم yaa ka dulmi badan cidi kama dulmi badna eh waa istifhaam nafyi macnaheedu yahay minman ruux yaa ka dulmi badan kaasoo manaca diiday masaajid allah ilaahay masaajidadiisa u diiday an yudkara in lagu xuso fiihaa dhexdeeda ismu ilaahay magaciisa magaca alle in lagu xuso lagu cibaadaysto oo cilmi iyo cibaadaba lagu camiro ruuxa u diida yaa ka dulmi badan oo weliba sidaa kuma dayna wasacaa u saciyo u shaqeeya oo u dadaala fii kharaabihaa kharaabkeeda ay fii takhriibihaa inuu kharaabiyana u dadaalo oo u socda yaa ka dulmi badan ulaa'ika kuwaasi baa alla uu yidhi maa kaana lahum may sugnaanin an yadkhuluuhaa masaajidadii inay galaan alla ilahe kuma kuwaasi uma sugno oo uma bannaanaba ilaa khaa'ifiina iyagoo cabsanaya mooyaane xaal ayihiin kuwa cabsanaya mooyaane lahum waxaanay leeyihiin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khizyun dulli ayaa ay ku leeyihiin walahum waxaa ugu sugnaaday fi laakhirati aakhirana cadaabun cadaab baa ugu sugnaaday cadaabkaasoo cadiimun weyn walilaahi alla waxaa u sugan oo uu iska leeyahay almashriqu jihada wax ka soo baxaan ee xaggaa bariga ee cadeed iyo dayax iyo xidiga iyo wixii soo baxayaaba ay ka soo baxaan allah ayaa iska leh waalmaqribu jihada wax u dhacaanna allah iska leh halka ay wax ka soo baxaan iyo halka ay wax u dhacaanba allah iska leh yacni wixii soo baxayo wixii dhacayaaba dayax iyo cadeed iyo xidigaba allah waxaa u ihi markaa fa aynamaa tuwalluu meel alla meeshaad u jeedsataanba haddaba fa hamma halkaa waxaa ahaaday wajhullah ay qiblatullah qibladii ilaahay ee laydin amray inaa u jeedsataan ayaa halkaa ku sugan waayo in allaha alle waasicun mid ballaadhan weeyi oo ogaalkiis iyo araggiisuba uu ballaadhan yaho wax walba og oo wax walba arkaya oo wax ka qarsooni aanu jirin kaasoo caliimun cilmi badan oo cilmigiisuna caam yeelay wax walba calima maa kaana wamaa yakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun wixii ahaaday iyo waxa ahaan doona iyo waxaan ahaaninba iyo wixii aan ahaanba lahaynen dhiciba lahayne haddiiba uu dhici lahaa siduu u dhici lahaa intaba cilmiga alle waa caam yeelay oo waa taalunaarka lagaga warramay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun ma dhicin oo marnaba adduun loo celin maayo haddana alla waxau yidhi haddii la celin lahaa halkoodiunbay ka miisi lahaayeen waa waxaan hadda dhicinba oo aan dhacayn laakiin xataa hadday dhici lahayd baa alla ka warramay siday u dhici lahayd marka cilmigiisu waa caam waxaa kaloo lagu fasiray fa aynamaa tuwalluu meel kastoo aad u jeedsataan fa thamma halkaa waxaa ahaaday wajhullah ilaahay wejigiisiibaa ahaaday oo allah idinsoo qaabilayo oo meeshaa u jeedsataanba ilaahay baa hortaagantiin weeyi marka wajhullah qiblatullah waxaa ku fasiray mujaahid imaamkii taabiciinta mufasiriinta u waaweynaa ee ardaydii ibnu cabaas ahaa iyo imaamu shaaficiba waxay ku fasireen wajhullah ay qiblat allah waxaa kaloo lagu fasiray maya ee halkaad u jeedsataanba fahamma wajhullah halkaa ilaahay wejigiisibaa ahaaday macnaha looga jeedaana waxa weeye dee xaggaa u jeedsataanba ilaahay baa hortaagantiinoo idinsoo qaabilaya ilaahayna tabaaraka wa tacaala isagoo samaawaadka iyo carshigiisa ka sarreeya ayuu haddana kusoo qaabilaya oo ha la yaabinoo ha odhan waa sidee waayo laa yacrifu kayfa huwa ilaa huwa sida alla uu yahay iyo xaqaa'iqda sifaadkiisa alle mooye cid garan kartaa ma jirto laysa ka milihi shayan wahuwa samiicu lbasiir makhluuqaadkana laguma shabaho oo alla isagoo sarreeya ayaa haddana addoonka tukanaya xagga wejigiisa uu soo qaabilaya oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa ka yidhi idaa kaana axadukum yusallii falaa yabsuq qibala wajhi fa ina allaha qibala wajhi midkiin marka uu tukanaayo xagga wejigiisa candhuuftayuu u tufin waayo ilaahay baa xaggaa ka soo qaabilaya ilaahay buu hortaagan yahi marka fahamma wajhullah halkaa wejigii allah oo rabbi baa soo qaabilaya kayfiyada iyo siday tahay adugu ha isku dawaqin ilaahay baa garanaya waayo in allaha calaa kulli shayin qadiir isagoo alle samaawaadka iyo carshigiisa ka sarreeya ayaa haddana addoonkiisaa tukanaya uu soo qaabilaya walaa yamtanicu shay min haada wax mamnuuca oo la odhanayo mustaxiil ma aha waayo sifaadka aadamaha iyo makhluuqaadka ayaa la yidhaahdaa siday ku dhacsaa laakiin sifaadka ilaahay iyo kayfiyadooda siday u dhacsaa lama yidhaahdo kayfa haddaad tidhahdo waad ku lumi sideeda u rumeeyo dhaaf oo ha isdultaagin oo ha odhanin siday u dhacday macnaheeda sug kayfiyada iyo qaabkana alla u daa isagaa yaqaan adigu ma taqaanid waxaa markaa culimmadu ay ku fasireen faama wajhu llah horta qiblada in la qaabilaa waa waajib oo de waa shuruudii salaadaba laabudda min istiqbaali qibla laakiin waxa weeyi marka safarka la yahay socotada la yahay waxa bannaan salaada sunnada ah adoo gaadiidkaaga saaran inaad ku tukato meeshuu doono gaadiidku ha u jeedsado ama qiblada ama jiha kale haddaad gaadhi saaran tahay haddaad markab saaran tahay haddaad dayuurad saaran tahay haddaad faras saaran tahay markaad socotada tahay sunnada intaad xidhato adoo fadhiga ku tukanaya meeshuu doono gaadiidku ha u jeedsado markaa dee rukuucda iyo sujuuddana waad ishaaraysaa uunoo way kala hooseeyaan uun taasi waa safarka waana sababu nusuulka ugu saxiixsanee waxa weeye imaamu muslimna uu xadiid saxiixa kusoo saaray oo ah aayaddu waxay kusoo degtayba faama wajhu llah inay tahay sunnadaa safarka ee socotada marka la yahay gaadiidka dushiisa lagu tukanayo meeshii la doonaha loo jeedsado faama wajhu llah waxaa kaloo soo gelaysa faama wajhu llah xaalat lidiraar marka ruuxu uu khasban yahe qiblada aanu qaabili karayn maalan dagaalkiibaa gacmaha laysla galay salaadiina waa soo gashay faralkii dhinacay kuugu suurto gashaba dee haddaanad qibladii qaabilayn way kaaga ansaxaysa waxaa ka mid ah qofkii hadduu dhamco ama jihadii ka lunto waad ijtihaadaysaa laakiin xag alla xaggay kula noqotay ayaad u tukanaysaa wakhtigii hadduu baxo adoo salaadii tukadayna fataqu llaha ma statactu haddaad xataa ogaato jihadaasi inaanay qibladii ahayn adiga xilkii ku saaraa waad gudato waa kaa dhacay soo celin maysid marka calaa kullin yacni waxaa ugu saxiisan in la yidhaha faama wajhu llah waa xagga waxa weeyaan sunnadaa marka socotada la yahay gaadiidka dushiisa meeshii la doono la qaabilayo iyo marka aanad ikhtiyaar lahayn ee ama dagaal aad ku jirto ama aad garan weydaba meeshii aad u jeedsataba waa ansax wajhullah qiblatllahna waa lagu fasiray haadihi alaayaat mawaadicda ay ka warameen waxaa ka mid a xurmat اlictidaa'i cala almasaajid wasixatu salaati fii ayi makaan horta masaajidada in lagu xadgudbo oo dikriga iyo daacada loo diido inay xaaraan tahay salaadu se ay ku ansaxayso meel walba oo innaka waxa weeyaan ummadda nebi moxamed waxyaabaha alla ugu nicmeeye waxaa ka mid a ummadihii hore macaabidooda mooyaane iyo kanaayiskooda meel kale kagama ansixi jirin cibaadadu laakiin ummadda nebi moxamed fa ayumaa rajulin adrakathu salaatu falyusalli wa jucilat liha alardu masjidan wa tahuura khasaaista nebi moxamed bay ahayd arlada waxaa la iiga yeelay meelan ku tukado iyo tahaaro oo biyo haddaan waayana ciiddaasunbaan ku gebagabaysanaya isma dhibayo haddii masaajid aan gaari waayana halkaan joogaan ku tukanaya ku ansaxaysaa waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa sixatu salaati naafila cala almarkuubi fi safari ila alqibla wa ilaa hayriha saynu hore u tilmaannay sunnada marka socotada la yahay ee gaadiidka la saaran yahay inay salaadii ku ansaxayso qibladii iyo qiblada hayrkeedba ama ujeedsan ama ha ujeedsan laakiin qiblada in la qaabilaa mar walba waa daruuri xaalat اlاkhtiyaar oo ma dhacayso laakiin waxaa la saamaxay oo laynoo rugseeyey uun markaa socotada oo sunnada ah gaadiidkana la saaran yahay iyo xaaladda idiraarka aanad ikhtiyaarka lahayn haddii kale dee waxa weeyaan qiblo la-aan ka ansixi mayso waman adlamu yaa ka dulmi badan adlamu الظaalimiin waxaa lagu magacaabay ka masaajidada manciya waxaa kaloo lagu magacaabay adlamu الظaalimiin qofka aayaadka alle inta la xasuusiyey isaga jeedsada waman adlamu miman dukira biaayaati rabbi uma acrada canha yaa ka dulmi badan cidi kama dulmi badnee qofka aayaadka rabbigii inta la xasuusiyey isaga jeedsaday waxaa kaloo adlamu الظaalimiin lagu tilmaamay qofka alle ku been abuurta faman adlamu miman kadaba calى اllah siday isu waafaqayaan marka kan waxaa la yidhi waa ka dadka ugu dulmiga badan ka alle ku been abuurtay waa ka dadka ugu dulmiga badan ka aayaadka ka jeedsade waa ka dadka ugu dulmiga badan kayfa aljamcu jamcigu waxa weeyi in la yidhaahdo kullu waaxidin adlamu aalimiin mid wal oo kuwaa ka midihi waa aalimiinta ka u dulmi badan laakiin laa yamnacu haada wujuuda musaawin lahu fi ulmi laakiin taasi diidi mayso in la helo cid kula mid ah oo la mustawo oo halka uu taagan yahay la taagan marka macnuhu muxuu noqonayaa dhammaantood waa isku mustawo maqaan bay wada taagan yihiinoo kulligood waa adlamu aalimiin taa waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi maya eh waxaa lagu qaydayaa kullu waaxidin yuqayadu bixasabi silatihi mid walba siladiisaa lagu qaydayaa oo waman adlamu miman manaca masaajid allah mancigaas ayaa lagu qaydayaa oo waxaa la odhanayaa waa adlamu lmaaniciin yacni cidda masaajidada mancida ka ugu dulmiga badan weeyi waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha waxaa la odhanayaa waa adlamu lmucridiin cidda jeedsata ka ugu dulmiga badan waxaa la odhanayaa faman adlamu miman kadaba cala allah waa adlamu lkaadibiin cid been sheegta ka ugu dulmiga badan markaana waxaa lagu qaydayaa mid walba silada iyo ficilka ka dambeeya alla waxau ihi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman ruux manaca diiday masaajid allaha alla masaajidiisa diiday masaajid allaahi an yudkara diiday in lagu xuso fiihaa masaajidada ismuhu alle magaciisa oo wasacaa u saciyey oo yani u shaqeeyey oo u howlgalay oo ku dadaalay fii kharaabiha ay fii takhriibiha kharaabinteeda takhriibku ama waa xisi ama waa macnawi takhriibka xisiga dee in la dumiyo weeye oo cagaf la geliyey sida yahuudi iyo gaaladu ay sameeyaan takhriibka xisiga ah weeyaan kaas takhriibka macnawigiina waxa weeye haba dhisnaado ha la qurxiyo laakiin cibaadadii iyo cilmigii lagu camiriyey in loo diido waa kharaab macnawi ah waxay la mid tahay camiridii waayo camiriduba inamaa yacmuru masaajid allah waa cimaara macnawiya iyo cimaara xisiya cimaarada xisigii dee waa in la dhiso oo sidan loo qurxiyo cimaarada macnawigiina cilmi iyo cibaado in lagu camiro takhriibkiina waa labadaa un xisi iyo macnawi oo xisigu waa in la dumiyo macnawiguna wixii loo dhisay ee diin iyo taaco ahaa in loo diido weeye allah waxau ihi ulaaika kuwaasi maa kaana uma ahaanin lahum iyaga an yadkhuluuhaa masaajidada inay galaan ilaa khaa'ifiin ee xaala kownihim khaa'ifiin xaal ay cabsanayaan mooye si kale inay ku galaan uma banaana lahum waxay leeyihin fi dunyaa addunyada dhexdeeda waxay ku leeyihin khisyun dulli walahum waxay ku leeyihin fi laakhirati aakhirana cadaabun cadaab bay ku leeyihin cadaabkaasu cadiimun weyn walilaahi allah ayaa iska leh almashriqu jihada ay wax ka soo baxaan iyo walmaqribu jihada ay wax u dhacaan fa aynamaa tuwalluu meel alla meeshaa u jeedsataan fahamma halkaa waxaa ahaaday wajhullah alla wejigiisiio alla ayaa idinsoo qaabilaya ama fahamma halkaa waxaa ahaaday wajhullah ay qiblatullah qibladii la yidhi u jeedsada waayo ina allaha alleh waasicun kii ballaadhan weeyi ee ogaalkiisi iyo cilmigiisi iyo araggiisi waa u ballaadhan yahay caliimuna cilmi badan alla waxau ihi waqaaluu itakhada allaahu walada subxaanah wa qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii yahuudeed iyo nasaaradiiba itakhada allaah alla waxau yeeshay waladaa ubad subxaanah ilaahay nasahnaantiisa ilaahay waa ka nasahan yahay oo waa ka reeban yahay xumaan oo dhan bale kaba kaale arrinkaasi lahu ay lilaah alla wuxuu iska leeyahay maa fi samaawaati samooyinka waxaa ku sugan iyo walardi arlada waxaa ku sugan kullun mid wal oo waxa cirkiya dhulka ku suganihi lahu alle qaanituuna kuwa ateecaya weeyi badiicu samaawaati ay mubdicuhaa yacnii ilaahay waa ka samaawaadka abuuristooda bilaabay cid isagoon kaga dayan walardi iyo arlada abuuristeeda alla ka bilaabay weeyi waidaa qadaa marka alla uu doono amraa arinna fa inamaa yaquulu waxa uu ku odhanayaa un lahu amarkaasi kun ahow oo fayakuunu fahuwa yakuunu arrinku waa ahaanayaa wa qaala aladiina laa yaclamuuna waxay yidhaahdeen kuwii aan waxba garanaynin waxba ogeyni lowlaa yukallimuna allah ay hal laa yukallimuna allah waa mushrikiintii carbeed baa waxay yidhaahdeen hal laa yukallimuna allah muxuu ilaahay noola hadlilaaya muu nala hadlo aw taatiinaa aayah ama mucjizo iyo aayad caddi may noo timaado alla waxau ihi kadalik sidaa kuwaasi ay yidhaahdeen ayaa qaala ay yidhaahdeen aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey midla qowlihim hadalkooda oo kale waa nimankii yahuudeed ee lahaa arina llaaha jahratan iyo nasaaradii ciise ku lahaa hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idata min asamaa alla waxau ihi tashaabahad waxaa isu ekaatay quluubuhum qalbiyadoodii qalbiyadoodaa isku ekaaday oo markii uurkooda gaalnimada ku jirtaa isku mid ay noqotay ayaa xumaanta afkooda ka soo baxaysaana ay isku mid noqotay allah waxaa uhi qad bayannaa xaqiiq ahaan baanu u caddaynay alaayaati aayaadka liqowmin qole ayaanu u caddaynay kuwaasoo yuuqinuuna yaqiinsanaya dadkoo dhan waa loo caddeeye kuwani waa kuwii qaatay waxa loo gaar yeelay wax kale ma aha alla waxau ihi innaa arsalnaaka innaa anagu arsalnaaka waa ku soo diray nebi allow bilxaqi xaq ayaanu kugu soo diray bashiiran ay mubashiran xaal atay kii bushaaraynaya ee mu'miniinta janno ugu bushaaraynaya wanadiiran ay mundiran xaal atay kii digaya ee gaalada cadaab uga digaya walaa tus'alu adiga lagu weydiin maayo nebi allow can asxaabi aljaxiimi jaxiimaha asxaabteedana lagu su'aali maayo maxay naar u galeen lagu odhan maayo waayo dee in calayka ila albalaaq gaadhsii baa lagu yidhi waanaad gaadhsiisay nimankii yahuudeed afxumo iyo edabdarra halka waxay ka qabaan ilaahay bay ubad u nisbeeyeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira oo qaalat ilyahuudu cusayrun ibnu llah wa qaalat innasaara almasiixu ibnu llah yahuudi waxay tidhi cusayr waa ina ilaahay kiristanna waxay yidhahdeen masiix waa ina ilaahay ciise kuwii waxa weeyaan sanadkooda loo dabaaldegayo loo tahniyadaynayey waa kuwa ciise yidhi ibnullah ma gaalnimaad ugu tahniyadayn ood ugu dabaaldegi ood ku waafiqi oo ayaan daro mushrikiintii carbeedna waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaat ullah malaa'igtu waa hablihii ilaahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay waa ka sarreeyaa waana ka nasahan yahay afxumada iyo edabdarrada ay ku tilmaamayaan alla waxau yihi markaa bal lahu maa fi samaawaati waalardi bal caqli xumadooda eeg waxay leeyihiin ilmuu leeyahay muxuu ilma ku fali cirarka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysaba isagaa leh allaha wax walba mulkiyaa walad muxuu ku fali waa caqli xumadooda sidaana caqli u lahayn cilmi iska badaaye kullun lahu qaanituun dhammaantood waa adeecayaan daacada tii qahriga ahayd ee daacatu taskhiir iyo tii ikhtiyaariga ahayd ee daacatu lcibaada labaduba waa soo gelayaan daacada qahriga ah ee taskhiirigii waxa weeye gaal iyo muslim adduunka waxa ku nooli waxay ku khasban yihiin ilaahay xukumkiisa gaalku goortuu doono miyuu dhimanaya goortuu doono miyuu caafimaad helayaa goortuu doono cuud miyuu helayaa qadarka iyo xukumka alleh sow gaalku kuma khasbana ma isagaa tashada soo looma taliyo kaasi waa daaco lagu khasban yahay gaal iyo muslim oo macnaheedu waxa weeye amarka iyo maqaadiirta alla uu qadaray kama dhex bixi karaan daacada ikhtiyaarigiina waa ta mu'miniinta oo iyaga ta qadarka waxaa u raacda cibaado ahaan bay u ateeceen oo amarkiisii waa qaateen nahyigiisiina waa ka tegeen marka kullun lahu qaanituun mu'miniintu labadiiba way kulmeeyeen daacadii ikhtiyaariga ahayd iyo tii qahriga ahaydba oo amarka alle iyo qadarkiisana waa ku hoos jiraan amarkiisa kalena way adeecayaan oo dee waa kuwa cibaadaysanaya laakiin gaaladu taa qahriga ah ay ku khasban yihiinee taskhiiriga ah unbay ku jiraan oo dee tasarufka ilaahay kama hoos bixi karaan adduunka isagaa maamula laakiin amarkii sharciga ahaa may qaadanoo dee way beeniyeenoo may rumayn badiicu samaawaati waalardi asalka bidcada waxaa la yidhaahdaa maa uxdita calaa hayri mihaalin saabiq luqa ahaan bidca maxaa la yidhaha waxa iyadoo tusaale hore oo laga soo dheegtay aanu jirin la hal abuuree la bilaabaa bidca la yidhaha luqa ahaan luqada carabiga oo maa kuntu bidca min arusul yani rasuulku markuu lahaa ee ilaahay ka xikaayooday waxa weeye dee rasuulkii ugu horreeye maihi rusul baa iga horreysay waa la iga horreeye weeye marka badiicu samaawaati waalardi ay mubdicuhumaa waa abuurkooda kii bilaabay isagoon meel kale ka tix raacin tusaale kalena aan kaga dayan ilan loogama horreyni waa bilaabay badiicu waidaa qadaa amran fainamaa yaquulu lahu kun fayakuunu amarku waa waaxid lumuur ee waaxid lawaamir ma aha waa waaxid lumuur oo bimacna shu-uun shani ama arin arimada ka mida marka alla uu doono dee kunun buu ahaanaya odhanayaa waa ahaanaya kun ayuu ku jirsiinayaa ku ahaysiinayaa yacni amarkiisuba waa intaa kun oo fa yakuunu waa ilbiriqsigaas iyo wax ka yar qadaana maanta waa bimacnaa araada macnahaana way yeelataa oo khalaqo way noqotaa oo sayaro way noqotaa oo amara wawasaa way noqotaa tani laakiin waa bimacnaa araada markuu doono وqاaل الذيiنa laa yعlamuuna lowlaa يuklimuna الlah أw تأتiina aayة kadلika qاal الذiina min qablihim miثla qowlihim yaعni waxa weeyaan kuwii aan waxba garanayn waa mushrikiintii carbeede sidii kuwii ka horeeyeyba ay u yidhaahdeen waa yahuud iyo nasaare ayay iyaguna yidhaahdeen ilaahay muu nala hadlo oo aayadi may noo timaado hadda qur-aankii bay maqlayaan oo kalaamkii alla ah mucjizaadkii oo qur-aanku ugun yahay arkayaan haddana waxay leeyihin muu ilaahay nala hadlo waa canaad iyo madaxadayg sidii ahlukitaabka walaa tusalu can asxaabi اljaxiim walaa tas'alna waa la akhriyey ha weydiin can asxaabi اljaxiimi haba waraysan xaalkooda cadaab culus bay ku jiraane alla waxa u ihi waqaaluu waxay yidhahdeen ittakhada allah ilaahay waxa uu yeeshay waladaa ilmo subxaanah ilaahayna sahnaantiisa ilaahay waa ka hufan yahay ubad iyo walad inuu yeesho bal kaba kaalay taasi ma jirtee lahu alla waxa uu leeyahy maa fi samaawaati samooyinka waxa ku sugan iyo walardi arlada kullun mid wal oo la kullun mid wal oo makhluuqaadka ka mid ihi lahu ay lilaahi alle qaanituuna kuwa ateecaya weeyi badiicu samaawaati waalardi ay mubdicuhumaa abuurkooda kii bilaabay alla weeyi waidaa qadaa marka uu doono amra arin fainamaa yaquulu waxa uu ku odhanayaa un lahu amarka kun ahow oo fayakuunu waa ahaanayaa wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii laa yaclamuuna aan waxba garanayni ean cilmiga lahayna juhaasha ahaa lowlaa yukalimuna allah waxaad garanaysaa diin la-aantu jaahilnimo inay tahay qofku cilmigu doonaha yeeshay hadduu alla caasiyo waa jaahil waxay odhanayaan lowlaa yukalimuna allah ay hal laa yukalimuna allah muxuu ilaahay noola hadlaaya muu nala hadlo aw taatiinaa aaya ama aayad iyo mucjizo cadi may noo timaado kadalika sidaas oo kale ayaa qaal ay yidhahdeen aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyay ahlu kitaabka ahaa midla qowlihim hadalkooda oo kale tashaabahad way isku ekaatay quluubuhum qalbiyadoodu qalbigoodu gaalnimada markuu isaga ekaaday ayaa afkooda wixii kasoo baxayana isku mid noqday qad bayanaa dhab ahaantii waa u caddaynaa alaayaati aayaadka liqowmin yuuqinuuna kuwa yaqiinsanayee rumaynaya ayaanu caddaynay inaa anagu innaa anagu arsalnaaka waanu kusoo diray nebi allow bilxaqi xaq baanu kugu soo diray bashiiran ay mubashiran xaal atay muuminiinta kii janna ugu bishaaraynaya wanadiiran ay mundiran xaal atay gaalada kii cadaab uga digaaya walaa tusalu adiga lagu weydiin maayo can asxaabi ljaxiimi jaxiime asxaabteeda lagu weydiin maayo walan tardaa kaa raalli noqon maayaan canka adiga nebi allow alyahuudu yahuudu kaa raalli noqon mayso iyo walannasaara kiristanku toona xataa tattabica ilaa aad ka raacayso millatahum diintooda qul waxaad tidhaha nabi allow ina hudallaah ilaahay hanuunkiisu huwa isaga ayaa ah alhudaa hanuunka dhabta ah ee la garanaayo waa la macrifeeyey hanuunka la yaqaana waa kaa ka kale waa habow walain itabacta haddii aad raacdo ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo waxa ay doonayaan bacda aladii kii dabadii kaasoo jaaaka ku yimid oo min alcilmi cilmi ah ma laka adiga kuuma sugnaanin min allaahi alle xaggiisa kaagama sugnaanin min waliyin kukuu gargaara iyo walaa nasiirin iyo midkuu heliyaa toona aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu xaal ay akhriyayaan xaqa tilaawati akhrintiisii xaqa ahayd ulaaika kuwaasi yuuminuuna waa rumaynayaan bihi kitaabka waman axadka yakfurka gaalooba bihi kitaabkaasi fa ulaaika kuwaasi hum iyaga unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray yaa banii israa'iila israa'iil ubadkiisiyow udkuruu xasuusta nicmatii nicmadaydii xasuusta allatii nicmadaasoo ancamtu aan idinku nicmeeyey calaykum korkiina iyo wa annii anigu inaan idin fadilayna xasuusta iyo wa annii wadkurtaa u qadaran waxa kalood xasuusataan iyo wa annii anigu fadaltukum inaan idinka fadilay oon idinka dheeraad siiyey oon idinka sarraysiiyey cala alcaalamiina caalamiinta kale wattaquu ka cabsada yowmaa maalinka baqa maalinkaasoo laa tajzi aanay tarayn nafsun nafina can nafsin naf kale aanay ka tarayn shay-a waxba oo walaa yuqbalu aan laga aqbalayn minhaa naftaasi cadlun furasho aan laga aqbalayn oo walaa tanfacuhaa naftaasi aanay waxba u tarayn shafaacatun ergo oo walaa hum aanay ahaanin yunsaruuna kuwa loo hiilinayo oo loo gargaarayo aayaadkanna waxaa ku sugan taakiidu risaalat الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam wa taxdiiruhu min itibaaci اlyahuudi wالnasaara yacni adkaynta la adkaynayo xaqnimada risaaladii nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo digista looga digay inuu yahuud iyo nasaaro raaco oo walan tardaa canka alyahuudu walanasaara waa looga digay waxaana la caddeeyey hanuunkiisa uun inuu yahay oo qul ina huda llahi huwa اlhudaa waxaa kaloo ku jira xaqiyaةu diin اإسlaam وأnahu waxdah اmaqbuul xaqnimada diinta islaamka wixii ka soo hadhayna inuu baadil yahay oo walain itabacta ahwaahm bacda اladii jaءaka min alcilm maa laka min allahi min waliyi walaa nasiir waxaa kaloo aayaadkan laga qaadanayaa tadkiiru bani israa'iila bاnicam reer banu israa'iil oo la xasuusinayo wuxuu nicmooyin ilaahay ku galladaystay loogana digayo dee inay dafiraan oo diidaan walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica milatahu gaalo ilaa diintooda aada raacdo raalli kaa noqon maaya millatahum iyagoo yahuud iyo nasaaro kala ah ayaa haddana sidii waxay diin keliya wada haystaan millatahum baa la yidhi diintooda oo ma isku diinba haayo haba kala duduwanaadaane alkufru millatun waaxida kufrigu waa diin keliya gaalnimay ku midoobeen qul ina hudallaahi huwa alhudaa alhudaada la macrifeeyey hanuunka la yaqaano ee dhabtii waa kaa wixii kalaba waa habow aladiina aataynaahum lkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatih aladiina aataynaahum lkitaaba waxaa lagu fasiray kuwii ahlu kitaabka mu'miniintoodii sidii cabdillaahi ibnu salaam iyo raggii la midka ahaa ee nimanka yahuudeed iyagoo ka mida rumeeyey rasuulka iyo kitaabkiisa aladiina aataynaahum lkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatih oo koodii horena way rumaysnaayeen oo towraad waa ku toosnaayeen kii nebi moxamedna waa rumeeyeen sala allahu calayhi wasalam oo markaa alkitaaba muminiintii ahlu kitaabka haddii la yidhahdo aladiina aataynaahum alkitaaba kitaabkuna dee towraad buu noqon waxaa kaloo lagu fasiray maya eh waa muminiinta ummadda nebi moxamed aladiina aataynaahum alkitaaba oo kitaabkuna waa qur-aanka taana waa lagu fasiray yatluunahu xaqa tilaawatih tilaawadu waa saddex tilaawaة اlafظi tilaawaة اlmacnaa tilaawaة اlxukmi lafdiga in la akriyo oo xuruufta la akriyo macnaha in la akriyo oo tafsiirkii la dhigto xukumka in la akriyo macnaha in lagu dhaqmo lagu toosnaado weeyi aladiina yatluunahu a aladiina aataynaahum اlkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatih ibnu cabaas wuxuu ku fasiro uu yidhi yatabicuunahu xaqa itibaaci waa kuwa si dhaba u raacaya oo ku camal falaya oo tilaawadan camalfalkii baa looga jeedaaye xuruufta akhriya loogama jeedo mujaahidna sidaasoo kale u yidhi waa ardaygii ibnu cabaase wuxuu yidhi yatluunahu xaqa tilaawatihi ay yacmaluuna bihi xaqa camalihi si dhabay ugu dhaqmayaan aladiina mubtadaha khabarka jumladan dambe ulaa'ika yu'minuuna bihida ka dhig haddaad yatluunahuda ka dhigto macno aan sax ahayn baa ka dhalan oo haddaad tidhaahdo aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu way akhriyayaan xaqa tilaawati oo cid kastoo kitaabka la siiye miyay akhriyayaan ilaa khabarku saasuu noqone ma akhriyayaan soo maha qaarna way akhriyaan qaarna akhriya maayaan markaa si aan macnaha loo fahmin ilain dhammaantood ma wada akhriyayaan xaqa tilaawati intii alla waafajiye unbaa akhriyaya xaqa tilaawati markaa waxaad tidhaahdaa yatluunahu xaqa tilaawati xaalo muqadara ka dhig xaalo muqadara maxaynu u leenahay waa mustaqbal macnaha waxaa lagu qadarayaa inay akhriyi doonaan ilan markaaba loo dhiibay hore kama akhriyayaane marka macnuhu waxa uu noqonayaa aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu xaal ay akhriyayaan xaqa tilaawati akhrintiisii dhabta ahayd hee ulaa'ika yu'minuuna bih khabarka halkaa rid kuwaasi way rumaynayaan marka waa xaala muqadara tilaawadana sida raajixa ah waa in camalka iyo itibaaca lagu fasiro saddexdabana way shamlisanaysaa waman yakfur bihi fa ulaaika hum lkhaasiruun waa khasaare aan khasaare ka dambayn khasirana mucaddo iyo laazim labadaba way noqotaa oo haddii laazim laga dhigo alkhaasiruuna kuwii iyagu khasaaray weeyi hadii haddii laazim laga dhigo weeyi waa kuwii iyagu khasaaray ama khasaaroobay haddiise mucaddo laga dhigo ficil tallaabaya waxay noqonaysaa alkhaasiruuna kuwii khasaareeyey naftooda ila waa mutacadi mafcuul buu tallaabaya yaa banii israa'iil adkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum nicmatii waa mufradu mudaafun limacrifatin fayacum nicamkii alla siiye oo dhan ayuu shamlisanaya wa anii fadaltukum cala alcaalamiina wayna soo martay oo waa calaa caalami zamaanihim nimanka reer banuu israa'iil dadkay wada noolaayeen ayaa laga fadilay ee dadkao dhan ma aha waayo ilaahay wuxuu tilmaamay ummatu muxamed inay tahay khayr lumam kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas wataquu yowman laa tajzi nafsun can nafsin shay-a wayna soo martay oo yowman maanta mafcuulu fiihi maahee waxa weeyaan mafcuul bihi oo taqwadu yoomka laftiisay ku dhacaysaa ee dhexdiisa ma dhacaso jumlada ka dambaysaana waa sifa oo idaa waqacat iljumalu awshibuhuna bacda almacaarifi ucribat axwaalan wa bacda nakiraati sifaat ayay ahayd jumlooyinka ama waxa shabaha sida duruufta iyo jaarka majruur haddii ay macaarif daba dhacaanna waa laga xaaleeyaa sida haalibka ah hadday nakiraad daba dhacaanna waa lagu sifeeyaa yowma waa nakire eh jumlada ku sifee raabidkana usoo qadaroo fiihi ay fii hada alyowm dheh walaa hum jamacana horaynuu soo sheegnaye nafsunta ayaa nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum marka maadaama nafsadu bimacna nufuus ay xagga macnaha jamac ka tahay ila waa nakiro nafyi dhacdaye taasaa u banaysay damiir jamaca in loo celiyo hum ah oo nufuusa ayay noqonaysaa alla waxa uhi walan tardaa kaa raalli noqon maysa canka adiga nebi allow alyahuudu yahuudiya walannasaara kiristantoona xataa tatabica ilaa aad raacdo millatahum diintooda qul waxaa tidhaha nebi allow ina hudallaahi ilaahay hanuunkiisu huwa isagu alhudaa hanuunka dhabtay la yaqaana weeyi walain itabacta haddii aad raacdo ahwaa'ahum hawooyinkooga iyo waxay doonaan bacda aladii kii dabadii jaa-aka kuu yimid oo min alcilmi cilmi ah inta cilmigu kuu yimid dabadeed kuwaa rabitaankooda haddaad raacdo hee maalaka adiga kuuma sugnaanin min allah ilaahay xaggiisa kaagama sugnaanin min waliyin midkuu gargaara iyo walaa nasiir midkuu hiiliyaa toona aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu xaal ay akhriyayaan xaqa tilaawati akhrintiisa dhabta ah waxaad tidhaahdaa ay yatabicuunahu xaqa itibaaci waxay raacayaan raacidiisa dhabta ah oo waa ku camalfalayaan tacaaliimtiisana waa ku toosnaanayaan ama waxaad tidhaahdaa yatluunahu xaqa tilaawatih ay yacmaluuna bihi xaqa camalih sida mujaahidu yidhi waxay ugu camalfalayaan camalfalkiisii xaqa uu lahaa marka yatluunahu laakiin ka xaale khabara ka dhigna aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu xaal ay akhriyayaan dheh xaale oo khabarka ta dambe rid si aanu macnuhu u fasaadin marka waxaad tidhaahdaa kuwaanu kitaabka siinay yatluunahu xaal ay akhriyayaan bimacnaa ay raacayaan xaqa tilaawati ay xaqa itibaaci raacidiisii dhabta ahayd xaal ay raacayaan ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna waa rumaynayaan bihi kitaabka halkaa khabarka rid waman axadka yakfurka gaalooba bihi kitaabkana fa ulaaika kuwaasi hum iyagu alkhaasiruuna kuwa khasaaray weeyi yaa bani israa'iila israa'iil ubadkiisiiyo lab iyo dhadigba waa ku dhacaya udkuruu xasuusta oo carabka ka xusa oo qalbiga ka xusa oo xubnaha ka xusa saddexdaba xusku waa ku dhacaya waa soo sheegnay nicmatii nicmadayda xasuusta allatii nicmadaasoo ancamtu aan idinku nicmeeyey calaykum korkiina waxa kaloo xasuusataan iyo wa anii anigu fadaltukum inaan idinka fadilay cala alcaalamiina caalamiintii xilligiina noolayd oo dhan inaan idinka sarraysiiyey wattaquu ka cabsada yowma maalin maalinkaasoo laa tajzi aanay tarayn nafsun nafina can nafsin naf kale aanay ka tarayn shay-a waxba fiihi yoomkaa dhexdiisa oo walaa yuqbalu aan laga aqbalayn minhaa naftaasi cadlun madax furashana aan laga aqbalayn oo walaa tanfacuhaa aanay anfacayn naftaasi shafaacatun ergo aanay anfacayn oo walaa hum aanay ahaanin nafahaasi yunsaruuna kuwa loo hilinayo oo loo gargaarayo wallahu subxana w tacala aclam